بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay bishu tahay bishii lixaad siddeed iyo tobankeedii waxaan halkan kaga dhawaaqayaa xisbi aan sameeyey oo magaciisu yahay hiigsi qaran ayaan maanta halkan kaga dhawaaqayaa xisbigaasoo ka mid noqon doonaa asxaabta ka jirta waddanka asxaabtaas oo la rabo in lagaga baxo four pointy five wixii la odhan jiray oo inkaar ahaa taasi waa taa tan labaad waxaa jirta arrin arrintaasoo muddo badan socotay dadkuna aynan ku baraarugsanayn dadka gaar ahaan deegan gobollada sool iyo sanaag aynan ku baraarugsanayn balse mustaqbalka ubadkooda wax u dhimaysa oo dad yaroo gaara ay shilimo ku soo qaataan arrintaasoo ah manaahista ay somalilan leedahay oo loo dhigo ardayda siiba taariikhda ay somalilan u dhigto ardayda fasallada taariikhdaas oo iyadu gacanta ku samaysatay oo gacan ramisa oo ay ku qoran yihiin mujaahidiin daday ugu yeedhaan in mujaahid maxamed cali mujaahid kowsaar dad caynkaasa iga hooseeya hadda waxba anigu odhan maayo ay ku qoraan oo iyagu mujaahid ugu yeedhaan kuwaasay mujaahidada ugu yeedhayaanna waa kuwii duulimaadka ku soo qaadi jiray gobolladaas sool iyo sanaag dad badanna ku xasuuqay baa waxaa ah ayaan darro in maanta ardayda loo dhigo siba hadda oo iskuuladii puntland ay ka qaaday imtixaanka haddana dib ay somalilan u keentay badhan iyo hadaafnimo oo laysoo sheegay oo la yidhi imtixaanadii baa hadda ay somalilan waddaa oo iskuullada ka qaadaysaa waxaan leeyahay dadka ayaan la jahwareerin arrintaana waxaan rabaa shacabku in uu ka digtoonaado in taariikhdii soomaaliyeed inta la aaso taariikh gacanrimi gacan ku rimisa inta la sameeyo aan waxba ka jirin carruurta loo dhigo oo hadhow carruurta maskaxdooda waxaasu gasho oo taariikhdii aswe ee lahayd la qariyo taariikhdii sayid maxamed cabdulla xasan la qariyo taariikhdii axmed guray la qariyo taariikhdii gobonnimadii la qariyo taariikhdii lix iyo labaatankii juun la qariyo waxyaalo badan oo ay soomaali astaan u leedahay la qariyo oo lagu beddelay wax gacan ku rimi soo beena oo aan jirin waxaan leeyahay dadku ha ka digtoonaadaan hana ka feejignaan arrintaas waa arrin wax u dhimi doontaa dhallinyarada soo kacaysa oo jiilka hadda waxbarashada ku jira balse dadku kuma baraarugsanaa qodobkaas intaasaan ku dhaafayaa qodobkayga saddexaad waxaan leeyahay inna lilah wa inna ilay raajicuun inna lilah wa inna ilay raajicuun dadkii shalay ku geeriyooday muqdisho intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay habooga dhayo waxa aan rabaa inaan kula dardaarmo dowladda federaalka amnigu beryahan hoos buu usii dhacayaa amniga hala xoojiyo amniga hala xoojiyo amniga hala xoojiyo amniga hala xoojiyo maxaa keenay in dee ama muqdisho inuu qarax ka dhaco amniga hala xoojiyo amniga hala xoojiyo ummadda soomaalida siiba gaar ahaan dadka degan muqdisho waxaan leeyahay dowladda ha lala shaqeeyo dowladda ha lala shaqeeyo dowladda keligeed wax ma qaban karto dowladdu keligeed wax ma qaban karto dowlad la-aan waynu soo aragnay iftiin baa hadda inoo baxaya iftiinkaasoo dad badani rabaan inay inaka demiyaan dad badan oo soomaaliyeed muuqa soomaali ka ah bis- balse aan anigu u bixiyey soomaali u eke soomaali aan ahayn balse muuqa soomaali buu ka ka yahay afkana uu ku hadlayna waa soomaali balse qalbiga soomaali kama ahee cid kaluu ka yahay oo anigu waxaan u bixiyey soomaali u eke kuwaas baa dhibta wada inta soomaaliga dhabta waxaan leeyahay dowladda la shaqeeya dowladda la shaqeeya qodobkan halkaasaan kaga baxayaa qodobkayga ugu dambeeya waxaan leeyahay waxaynu hore u arki jirnay qabqable dagaal balse waxaa bedelay qabqablihii dagaal waxaa bedelay horjoogayaal maamul goboleedyo oo dangaara wata nimanka maamul goboleedyada horjoogayaasha u ah dan soomaaliyaad ma wadaan dan soomaalina ma wadaan dan islaamnimona ma wadaan dan shakhsiyeed bay wadaan soomaaliyana ma rabaan inay degto waxay ka fekeraan waa hungurigooda iyo jeebkooda waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ka digtoonaada ka digtoonaada iskana jira waxaa madaxda lagu sheegayo maamul goboleedyada nin walba ubadkiisii iyo reerkiisii bannaankuu degan yahay nin gudaha degani ma jiro waxa uu u shaqaynayaana waa xaaraan buu u shaqaynayaa oo ku biilayaa xaqii ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ha layska jiro dowladdana ha lala shaqeeyo dowladda ha lala shaqeeyo dowladda ha lala shaqeeyo nabad iyo nolol ha lala shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu